Waxaa jaamacada Zamzam faraceeda magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyey imtixaanka dhexe oo maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay gudaha jaamacadda. Ku dhawaad afar boqol iyo konton arday oo barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ayaa sanadkan u fariisatay imtixaanka dhexe ee jaamacadda. Maxamed Faarax oo ka mid ah maamulka jaamacadda Zamzam faraceeda Jowhar ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan ee uu soo maray imtixaanka.
dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ee noo soo bilowday ilaa maantana gebangabow noo maraa aad iyo aad ugu faraxsana ardadeenna qeybaha kala duwan ama kuliyadaha kala duwan ee ardada jaamacadda zamzam faraceeda jowhar iyo faracyada kala duwanba imtixaankan way galayeen waxuuna noo yahay exaamkan mid teram exaamkii yacni exaamkii dhexe ee semestarka ayuu noo yahay aad iyo aadaan ugu faraxsanaa run ahaantii in ardadeenna exaamka ay galeen imtixaanka intuu socday caqabado fara badan malala kulmin ardayda cusub iyo ardada horeba waxaa u malaysaa inay si dhaba inay iskula jaan qaadeen jaamacadda iyo waxbarashadeeda iyo nidaamkeedana sida ugu quruxda badneed ee ku socoto mar walbana jaamacadda waxay sarfis u samaysaa waxay u taagan tahay bulshadeeda bulshada gobolka shabeellada dhexe guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada ee jaamacaddu ka dhisantaha ee jowhar siday ugu adeegi lahayd oo si dhaba adeeg waafiya ay ugu samey lahayd run ahaantii waxaa u aragnaa farxada u aragnaa markaa aragno shaqadii aan soo bilownay miraheedii oo aan guranayno shaqadii aan soo bilownay oo qurux ku socoto howl fiican ku socoto maalmo wey jirtay ardadu tiradoodu ay intaan ka yaraayeen wax walba aysa sidaan ahayn laakiin maantay marxalad waxaa taagannahay inaan nahay gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba jaamacaddeena inay tahay leading university jaamacadaha hogaaminayo ka arday ahaan ka kabasity ahaan ka kambas ahaan sidaa maanta kambaskan aa imaatoba aa aragtid soo u qurux badan yahay kambaska u weyn yahay intaba waxaa u nahay leading hogaamiyayaala u nahay aad iyo aadaan ugu faraxsanaa ardadeennana inay imtixaanaadkooda galayaan in sistamkooda waxbarashada si la rabay uu socdo in xaaladoodo dhan ay u habaysantahay aada ugu faraxsannahay qaar ka mid ah ardayda oo aan kula kulmay gudaha jaamacadaha ayaa wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan imtixaanka usoo gabagaboobay magacayga waa muumin calnuur kana tirsan jaamacadda zamzam faraca beeraha agrikaljarka waxaana hadda marayaa semesterka wallaahi hadda imtixaanka aan ku jirno ama noo gabagaboobay waa imtixaanka midteremka kalabarka sanad dugsiyeedka ee jaamacadda waxbarashada imtixaanka hadda maanta wuu noo gowgowa alxamdulilah waxaa noo soo bilaabmay maalintii taarikhda tobanka ahayd bisha abril haddana heer gabogabo qaarkeed qaarkood ardayda qaarkood maanta u dhammaaday kuwana beriya u dhammaanayaan laakiin aniga waxaan ku jiraa ardayda maanta ay u dhammaatay imtixaanka maasha allah waana si guul iyo wanaag iyo habsami u socod noogu soo dhammaaday wallaahi natiijada horta qofka bini aadamka markasta wuxuu jecel yahay natiijada dhanka positiveka inuu u fiiriyo natiijo wanaagsan aan rajaynaynaa iyo dhammaan ardayda aan u rajaynaynaa macalimiintana sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa natiijo aan ku faraxno dhammaan ardayda ay ku farxaan magaceygu waa ruweyde maxamuud cabdi waxaan ka tirsanaa ardayda ku nool magaalada jowhar waxaan dhigtaa jaamacadda samsam faraca jowhar faculty of health science department b h waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu noo soo dhammaaday imtixaankii midteeramka ee jaamacadda samsam faraca jowhar yacnii shalay heerka aa jooga iyo maanta heerka aa joogo ismalaan because waxaa dareemay yacni waxyaabo badan in aan fahmay yacni waxyaabo badan igu suurgashay ugu horeyn yacni alla ka suko waxaa ii suurtageliyey hooyaday iyo aabahee abaalkooda janna allaa ka dhigay yacni maanta inaan wax barto ayagaa igu dhiirigeliyey because beri yacni ayagaa si aan wax badan aan ugu sameeya waxbarashadeeda oo hadafkooda aan horumariyo sanad waliba xilligan oo kale waxaa jaamacadaha jowhar lagu soo gabagabeeyaa imtixaanka dhexe